xabsida dhexe ee degmada baydhabo maxaabiista kajarta la diirsiiyey deeq raashin iyo xoolo noole lanka tiragalay dadka xabsida kajara deeqdan weyb ayaa ka deeqday gabar muxsinad ah oo qurbo ku koyti wayna ka wareejiday taliyaha xabsiga dhexe ee degmada baydhaba maxamuud cusmaan taliyaha xabsiga degmada ayaa weybowsuun ku mahadnagay biibi maxamed aweys deeqduun yaha deersidii xabsiga dhexe mayidanka faraxsangnaa walaalayna biibi oo hana booqatay xabsiga dhexa degmada baydhabo walaalayna booqashadii iyada anka faraxsagna ha ka dhawaayaan may ha koo dhawaayaan walaalayna biibi xabsiga dhexe degmada baydhabay ha koo dhawaayaan booqashada iyada anka faraxsagna xabsiga haddii xabsiba marba laka ara habsi magaashay habsuhu marka maxbiis baa ka hirin maxbiistaas daryeel ba aan baahanta cid kasta oo gacanka siyaasana gacana siyaasana raalli inusakaana maxbiistaas daryeelshay dawladda koonfur galbeeda biyahayta marka cid kasta haddana unahana booqato oo maxbiistaas waltaraasana sida gogolle amal sida jasasinyeerada sida caafimaadshoo sida walbarashadiyo wal alla walaagay tabaruuce oo walaalayna niinwadda hoo iyo hiilaba haddana anka mahad naqadaana walaalayna hadhawaawaa kalena mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaadba biibi maxamed aweesya weybaya sheegtay iniya unka taragali iniya markaaseytiya kuku farxiida dadka ka jara xabsiga dhexe ee degmada baydhaba muhiimadda maanta aan meeshaan aan u imaanaa waxay tahay reer dihaas bare yacni dadka maanta maqandal iyo dibadba inay walaalihiina garab ay idinkaga baahan yihiin oona loo baahan yahay maanta dhibaatada dhicis aad u jeediin yacni qof walba indhihiisa u macalin ahaa la dhahay dhowr jeer waad ii dhahdeen b b a maa baxdid maxaad sugaysaa hadda maanta waan soo baxay waa taaganahay maadaamaan taaganahay baahida maanta meesha ka jirtana insha allah biidni illahi kariim waxaan idinka rajaynayaa qof walba inuu ma aragtay indhaha uu ku soo dayo wixii markaasiti tafarariir iyo ma aragtay faahfaahin ahna waan idinkaga mahadcelinayaa walaalahay reer jarmalna maadaama isocosota idinkana waa idin soo socdaa hadduu ilaah yidhaaho marka tan ha noqoto tii ma aragtay aan iskugu imaan lahayn waddankeena ayaa noo baahan maanta waddankeena haddii annaga aan maalgashanin oo annaga waxaan u qabsanin oo walaalaheena waxaan u qabanin yacnii cid maanta ma aragti noo qabanaysa ma lahan